magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan goobaha ganacsiga magaalada waxaa kusoo badanaya isticmaalka kaamirooyinka loo yaqaano c c t v-da kuwaasi oo door ka qaatay ilaalinta waxyaabaha ay iibiyaan ganacsatada kaamirooyinkan ayaa loo isticmaalaa ilaalinta amniga goobaha lagu xiro helitaanka qof wax dhacay ama xaday iyo waxyaabo kale iyadoo ay adag tahay in la inkiro dhacdo si qaldan kaamirada horteeda dad loogu geystay qaar ka mid ah ganacsatada isticmaala kaamirooyinkan si ay u xaqiijiyaan amniga hantidooda ayaa radio baaluula uga warbixiyey faa'iidada ay u leedahay c c kamirada magacii waa maxamed cabdi xasan kamirada waa shay aada u muhiimsan waxyaalo badanay taraysaa kamirada tuugada iyo dadka ku dhacaya iyo wixii xitaa beri qof aa u dhiibtay aa ku murantaan iyo waxyaalo badan oo kamirada aada ugu fiican yahay sidoo kale kamirada waa ilaalaha labaad qofka marka laga tago waa ilaalaha labaad oo hantida ilaalinayso waxtar badan oo leeyahay marar qaar waxaa dhaco qofaa wax kaa qaada adoo mashquulsan iskafaaloo kuu diraa miiska wax saaran oo qaadanaa adima ka warhaysid qofka markuu baxa kadibaa waxaa soo xasuusinaya inuu shay kaa maqan yahay qofkiina ma taqaanid waxaa samaynaysaa adoo qofka ku degdegin kamiradii aa raadinaysaa waa daaraysaa waa fiirinaysaa qofkii arkay qofkii haddaa taqaanid waa ku raadinaysaa muuqaalkii aa hordhigaysaa haddaa aqooninna dadka ku agdhowaa tusaysaa qofba qof soo kugu dhiibaa qofba qof soo kugu dhiibaa marka dambe qofkaa lagu geenaa meeshan waa magaalo gobol waa dad iswada yaqaanaa degan qofkan qofka qofka labaad doo kuu sheegan qofka saddexaad qofka afraadaa kuu sheegaya intaas haddaa fahmi waasid waxaa dhigaysaa facebooka facebookana waxaa dadka dhanaa wada fiirsado waa lagu soo xiriiraa qofkii sidii waa lagu hagaajinaa kamirada c c saasay ku fiican tahay walaa ujeedooyinka u keensana waxaa kamid ah in hantideena aan ku ilaalsano wax walba muran keenana kamiradaas uu kala baxo dadaa xitaa alaab u cabeyneynaa jimlo camal aa kagadeynaa miiska alaabta lasoo saaraa shay walba toban toban xaba camal aa laga tiranaa si kamiradan ay u duubto qofkaa loo cabeynaa kartoona lagu xiraa waa lagu dhiibaa qofkii wuxuu leeyahay marka adoo tirada sax ku ahay oo wuxuu ku dhahaa alaabtii hebel ahay toban xabaa karabay sideed xabaa iisoo dhiibta kamiradiiyaa ku laabanaysaa tiradiiyaa sixaysaa inuu kuu saxsanaya arkaysaa waa u diree qofka waa kana toban xabo kaamiradii markaa ku xareynaya kartoonka waa kuu duubay waa kaya haddii oo kaa saxan yahayna sideed xaba haddaa ugelisina kaamirada sheegaysa walaalo waa qaldamay waa kuu soo dhiiba aa leedahay waxyaalo badan oo taraa kaamirada magacayga waxaa la yidhaha ismail cabdulqaadir macalin waxaan kamid ahaa ganacsatada magaalada beledweyne waxaan isticmaalaa kaamirada si sida runtii faa'iido badanay noo leedahay lasi koobi karin waxaana ka mida qof markuu wax ka qaada in ka heli karto meeshaas duuba qaado qofkaas horey dhacdooyin badan aa ii soo maray kaamirooyinka faa'iidooyin badanay noo leeyihiin dadka kale waxaan leenahay kaamirooyinka isticmaala muddo badanaa isticmaalayna annaga midaan midaa ka horreysay waxyaabaha iibina waxaa ka mid ah talaafiyada elektroniga nooc walba ku saabsan kaamirada waxay ku xiran tahay meel aysan dadka kale arkayn magacaygu waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan cabdi yuusuf marka waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne markaan ka hadlo kaamirooyinka faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mide marka waxyaabaha qaar anagana laga xado oo kaleeto kadib aan u baarnaa kaamirada waan aragnaa qofkii asiga oo dhahayo ma arkin waxaan waxaan ma hadin ma ma arkin wallaahi bilaahi iga tahay ma maya asoo ku haya kaamirad markii la tusoo leeyahy walaalayaalo waa ceebo raalli ahaada wixiina waa kuwaan ahay alii sheegin marka kaamirooyinka aad iyo aad aad iyo aad u anfacayin xataa haddaan nahay ganacsatada magaalada beledweyne aad inoo anfaceen aad iyo aad door fiicanay ka qaadanaysaa waayo ninkii wixii markii markii la tuso asigoo wixii xadaya ama wixii gacanta ku hayo waxaa waaye markhaati ma u baahnabo sigaa markhaati isku ebo marka sidii iyo si kasi wuxuu isku dayaaba inuu xataa idin tugtugo dho walaalayaalow saan ma ahan raalli noqdo wixiina waa kuwana ma fahanti macnaha maxkamad waaba ka fiican tahayba waayo markhaati oo oo cad oo bayaana lahaya kaamirooyinkan oo meelo badan oo dalka ka mid ah hadda laga isticmaalo ayaa fududeeyey inaanay dadka burcadka ku degdegin goobaha lagu xiray maadaama la heli karo muuqaaladooda iyagoo oo wax dhacaya